Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen toddoba arday oo baratay xifdinta Qur-aanka Kariimka islamarkaana ka aflaxday macadka Muscab bin Cumeer. Munaasabadda waxaa kasoo qayb galay maamulka macadka, culimaawidiin, waalidiin, macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay maamulaha macadka Muscab bin Cumeer, macalin Cabdalla Cabaas, waxuuna ka warbixiyey heerarka uu soo maray macadka.
ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale noo suurtogeliyey xafladan aad u qiimaha badan inay maanta halkan ka dhacdo khaasatan madrasada muscab bin cumeyr caalamka maanta waxaa ka jiro xafladooyin kala duwan ayaa ka socda bal laakiin xafladan oo kale caalamka maanta maxaa ku yidhaahdaa waxaa waa mid ka saraysa ma jirto ilaana maxaa yeele waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa lagu weyneynayo haddii aada ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa aada weynaysood kor u qaado baarak allah haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa aada weynaysood kor u qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana kor ayuu kuu qaadayaa xaafadda waa lagaa soo canaananayaa dugsigana macalinka ayaa kaa canaananayo canaantas lagu canaananayo marka dhanka waalidka kaaga imaanayso dhanka macalinka kaaga imaanayso naceeb adiga keliya lagu qabo ma ah jacaylna lagu qabo ma ah keliya waxaa la rabaa beri inaad noqoto qof asiga keligiis socdo oo naftiisa ku kalsoon inaad noqoto saa daraad markii inshaa allahu tacaalaa farxad aweyd ayaan la hadli karin hadal oo dhan waana loo dhammeeyey macallimiintii iga horreysay waalidiintii aabbayaashii iyo maamooyinkii kulli wax dhan ayaa hore u hadlay inshaa allahu tacaala marka qur-aanka aan ku dadaalno dhinaca kale qaar ka mid ah marti sharafka kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa macalimiinta iyo waalidiinta dhalay caruurta ku booriyey dadaalka ay ku bixiyeen caruurtooda waxayna waalidiinta kale ugu baaqeen in caruurtooda ay ku dadaalaan sidii ay heerar kala duwan ee dhanka diinta ay ka gaari lahaayeen sida aan la wada soconno qur-aanka waa kalaamullah alladii laa yaatiihi albaadilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid qur-aanka maadaama kalaamullaahi uu yahay waxyaalaha lagu hormaro waa qur-aanka kariimka ah nabiga sala allahu calai wasalam wuxuu noo sheegay ardayda qur-aanka baratay waalidiintooda maalintii yowmulqiyaama in madaxa loo saarayo taaj marka waalidiinta waxaan ugu bishaaraynayaa in ilaahi subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama idin sharfi doono sida maanta kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala u weynayseen waxaan farxadda la qaybsanayaa dhammaan waalidiinta dhalay toddobadan arday ee maanta qur-aanka baratay
ubadkaaga suu adduunyo wax kuugu taro aakhirana oo wax kuugu taro maanta maalinaad ka baahi badan tahayne oo wax kuu qabto taas ayaa la rabaa markuu hore inaad ku tarbiyayso taasoo ah diinka ilaahay subxaana wa tacaala
waxay la mid tahay dameer malab saaran waa macnaha dameerku hadduu malab saaran yahay dee in waxaa macaan yihiin iyo wax kale ma ma dareemi karo waxaan idinku dardaarmayaa marka idinka maadaama qur-aanka aad barateen culuumtiisii iyo tafsiirkiisii macnihiisana inaad sii barataan